silahagnaga bilicda caasimada dalka ee magaalada muqdisho iyo weliba waxda nadaafada xamar ee dowlada hoose iyo bilowday ololo dhirbeeris ee xarunta iskuulka baartamaha ee degmada shangaani ee gobolka banaadir agaasimaha guud ee nadaafada guud iyo reedhanagowka dowlada hoose maxamed suudi maxamuud oo hormuudka haya ololagu iyo ku waramiya aada aan ugu faraxsanaa maanta in aan kala soo qayb galo Eh, runtii magaaladan eh, waxay u baahan tahay dhirayn iyo bilic soo celin Eh, tan waa bilowgii iskuulaadka babliga ahaa oo maanta aan ka bilownay iskuulka bartamaha ee degmada shangaani Eh, maamulka iskuulkana aada uga mahad celinaynaa sida ay noogala qayb qaateen ardayda iyo iyo maamulkaba runtii arrintan way sii socon doontaa En, waxaanan ku xigi doona waddooyinka waaweyn ee magaalada eh, halbowlaha in la dhireeyo la cagaariyo anigoo fulinayno eh, halhayskii ahaa amba halhayskii madaxweynaha maga- eh, soomaali cagaaran iyo halke halhayska duqa magaalada ee ahaa magaalo cagaaran ayadana arrintaasaan daba taagannahay fulinteedii Eh, runtii waxaana ku dadaali doonaa ka agaasin ahaan iyo waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta dowladda hoose ee xamar inaan fulinno madaxda sare amaradooda iyo baaq- eh, iyo- iyo- iyo- iyo- iyo taladooda iyo iyo iyo hadafkooda ah in magaaladan ay u ekaato magaalada asaageeda eh, magaalooyinka diriskeeda waa caasimadda dalkii Eh, waa in la dhereeya dhammaan bulshada soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay nagala qayb qaataan khaasatan dhallinyarada deg- deg- deg- degan magaaladan eh, muqdisho oo ah, boqolkiiba sagaashan boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay tahay dhallinyaro eh, inay nagala qayb qaataan dhiraynta iyo laamiyada nadaafadooda iyo xaafadahaba inay nagala qayb galaan si magaalada ay bilicdeeda kor uga soo kacdo ay naqato magaalo indhaha iyo soo jiito caalamka aadaan u mahadsantihiin tan waa bilow maanta waxaan ka bilownay iskuulaadka babliga iskuulka bartamaha degmada shangaani iskuulaadka dhanna waa la dhirey doonaa Eh, phase two-na waxaa naga doono insha allahu tacaala wadooyinka marka almukarama iyo wadooyinka highwayga magaalada eh, in la dhireeyo la cagaariyo magaalada hadda waxay u ag tahay magaalo saxaraha oo wax geedo am- markaa dhex marta ma arkayso dhib ah waana saxna maahan magaalo eh, caasimadii ah saddex milyan iyo bar iyo lagu qiyaaso dadka ku nool in haddana ay saan u ekaato sax maahan Eh, dhallinyarada ka damqatay oo u istaagtay oo isxilqaamtay oo ururkaana na waa waa garab taagannahay waana dhiirigelinaynaa waa bogaadinaynaa waana kala qayb galaynaa mar kasto iyo wakhti kasto iyo shaqaday haayaan